maamulka gobolka daadmareedh iyo kan degmada oodweyne ee maamulka somalilan ayaa ka hadlay biyo la-aanta soo wajahday dadka iyo duunyada ku nool degmada oodweyne ee maamulka somalilan dadka iyo duunyada ku nool degmada oodweyne iyo deegaanada hoos yimaada ee maamulka somalilan ayaa hadda ku tiirsan biyaha laga soo dhaamiyo ceelasha ku yaala duleedka magaalada burco gudoomiyaha gobolka daadmareedh cabdiraxiin maxamed axmed duqa degmada oodweyne ibraahim khasaar rooble iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada oodweyne ayaa si wadajira uga hadlay biyola-aanta ka jirta gobolka biyola-aan iyo abaar baahsan oo gobolka jirta oo saamaysay dad iyo dunyaba runtii haddaanu nahay gobolka daadmadheedh maamul degmo iyo mid gobolba waxaanu imika in muddoaba runtii u kuurgelaynay amba aanu xaalad xoogaal u noqosho gobolka ugu jirnay iyadoo guddoomiyuhu oday noogu yahay barasaabka gobolka daadmadheedh bal inta biyola-aaneeda ka jirta gobolka qaabka biyola-aaneeda jira abaarta iyo sida ay dadkii dunyada u saamaysay runtii waxaanu noqonay somalilan gobolkii ugu horreeyay abaartu ku dhufato oo runtii aynu iminka dad iyo dunyaba ay abaartaasu saamaysay oo biyola-aani jirto
waxaa kaloo uheliya xanuun xoolaha ah oo khaasata riya ah sambab iyo balaayo baas waxbaa uheliya geed walba riyo way ku dhimanayaan wasaaradda xanaanada xoolaha waxaanu iyada lafteeda u diraynaa inay ka wareyso xoolaha oo xooluhu aad bay u dhimanayaan khaasata riyuhu gees ilaa gees inta daad madheer xukumo aad bay xoolahaasi u dhimanayaan geed walba way yaaliin xanuunkaasina waa sambab iyo wax lamida iyo xanuuno kale oo riyaa kusoo booday insha allah bidmillahi kariim waxaan rajeynaynaa marka baaq iyagaa ay helaan inay si dhaqsaa wax uga qaban doonaan dowladda iyo hay-adaha maxalligaaba bardhaamka wasaaradda biyaha waxaanu ka codsanaynaa intaanay roobkaasi aanu soo gelin in la dedejiyo waxqabadkiisa oo dhaamkii maanta waa dee biyo baa laga xidhay waa maran yahay marka haddii uu maanta buuxo biyalaanimay dhacdeena wax badan buu dee anfici lahaa waxaan ka codsanaynaa hay-adaha maxalliga ah enjooyada dowladda dhexe madaxweynaha in baaqayagaa loo dheganugulaado oo gobolka daadmadheedh oo ah gobolada u horreysay ee abaartu ay ku dhufatay
xaaladda guud ee gobolku marka hore ceelashiisu waa kooban yihiin hal ceeloo biyihiisu adag yihiinoo xooluhu nafacbaa ku yaala hadiyo jeer waa isaga dabeecad markaa xilligan oo kale marka la gaadho inay biyalaani ku timaado gobolka waa dabeecadihii lagu yaqaanay waxaanan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maamulka degmada iyo gobolkuba inay soo jeedaano maanta ay runtii diyaaru yihiin lana socdaan xaaladda gobolka marar badan bay runtii qayladhaanta iyo culayskuba gaar noogu dhici jiray laakiin waan u mahad celinaya runtii xaaladda biyola-aaneed ee ka jirta degmada oodweyne ee maamulka somalilan ayaa saameyn ku yeelatay dadka iyo duunyada ku nool degmada oodweyne kuwaasi oo xilligan u baahan gurmad biyo dhaamin ah iyo hirgelinta ceelbiyoodyo